بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حشني كتاب أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى waxaanu casharkan wuxuu noqonayaa casharka boqol lixdan iyo toddobo waxaanu ku sharaxaynaa qeybta labaad oo su-aasha boqol iyo soddon iyo laba ayaynu ku dhex jirnay oo ka sheekeynaysay jannada baaqi ahaanteeda iyo inaysan fanaa iyo baaba ku dhacaynin waa su-aashu ina yiri maa daliilu waxa weye maa daliilu iimaani calaa baqaa'ihimaa oo uu yiri macnaha laa tafniyaani abadan inaysan jannadii iyo naartii dhammaanayn jannadii baynu marka ka soo hadalnay aayadihii uu shiikhu sardiyey qeybtaan naartaan kaga hadlaynaa marka shiikhu markuu yiri fa akhbaranaa subxaanahu wa tacaala biabadiyatiha wa abadiyati asxa- ahliha jannadii wa nafaa alinqidaa canha inay baaba'aysana waa nafiyey allah ayuu waxuu yidhi wakadalika annaar naartana waa saas oo kale naartana waa saas oo kale marka halkaasaan ku joojinay wakadalika annaar naartiina saas oo kalea ilaahay wuxuu inoo sheegay biabadiyatiha inay baaqi ahaanayso oo aynan dhammaanayn oo fanaa ku dhacaynin ayaa allah subxaanah wa tacaala inoo sheegay ahalkeeda gala oo ahalka u ah waxa naarta gala labaa loo qaybinayaa oo adiladu laba u qaybisay qof ku galay gaalnimo shirki iyo kufri ku galay kaasi waa ahlu naar waa kuwa ku waaraya oo aan ka baxaynin oo weligii ku jiraya khaalidan fiiha abada dadna waxa weeye waa dad ciqaab u galay oo muslimiina oo ciqaab dunuub kabaa'ir ku galay oo iyaga hadhow laga soo saarayo kuwaasi waa la ciqaabayaa laakiin ahlu naar oo waxa weeye abada ma aha waa waqti muxadad bay iyagu ku jirayaan waa laga soo saaraya oo cadaabkooda waa go-aya kuwa hadda marka laga hadlayo oo cadaabta oo baaqiga tahay oo ahlu naarka ah oo aan baaba'aynin waa kuwii gaalnimada iyo shirkiga ku galay oo aan islaamnimo la imaanin kuwaa waa waxa uu deliishaday shiikhu ilaa toddoba aayadood ayuu soo sardiyey aayadda ugu horeysa waxa uu yidhi waa aayadda fii suurati nisa waxa uu yidhi ilaa dariiqa jahannama waxaa ka horeysay in aladiina kafaruu wadalamuu lam yakun illaahu liyakfira lahum walaa liyahdiyahum dariiqa ilaa dariiqa jahannama khaalidiina fiiha abada wa kaana dalika cala allahi yasiir waxa weeye kuwii gaaloobay in aladiina kafaruu baa liyihi kuwii gaaloobay wa dalamuu dulmiga la yimid oo dulmiga weyn ku dhacay dulmi akbar oo gaalnimada la yimid ilaahay ma hanuuninayo oo waddo toosan allah ma siinayo ilaa dariiqa jahannama waddadii jahannamo unbaa kuwaa lagu toosinayaa oo lagu aroorinaya waataynu soo ishaarnay aayadihii fahduuhum ilaa siraadi aljaxiim waxa weeye naarta jahannamo xaggeeda u leexiya oo u dareeriya waa tii layidhi marka kuwaasi ilaahay waddo toosan kuma toosinaya ilaa dariiqa jahannama macalshaahidku hadda waxa weeye markay galaan khaalidiina fiiha abada baa layidhi khuluud waa waaris fiiha abada weligoodna waa ku jirayaan baa layidhi oo halkaa waa abadiya aayadda labaad oo shiikhu deliishaday waxay tahay iyaduna abadiya ku tusaysaa inay baaqi ahaanayso marka waxaa laga deliishanaya mar walba aayadaha naartiina inay baaqi tahay ahalkeediina weligeed ku jirayaan oy baaqi isla noqonayaan sidii jannadii oo kale allah waxau yidhi in allaha lacana alkaafiriina waacadda lahum saciira khaalidiina fiiha abada walaa yajiduuna waliya walaa nasiira in allaha lacana alkaafiriin ilaahay gaaladii wuu nacladay allacna waa addardu can raxmat illaah naxariista ilaahay in laga dheereeyo ayaa lacna la yidhaahdaa marka ilaahay uma naxariisanayo wuu nacladay waa cadda wuxuu u diyaariyey waacadda lahum saciira naar huraysa oo saciira waa isu min asmaa'i jahannam ayuu allah u diyaariyey asmaada naarta ayaa mar la yidhahda naar jahannama saciir saqara kulli waa magacyadeeda Mm. khaalidiina fiiha abada baa laga daba keenay markay naartii loo diyaariye galeen khaalidiina fiiha abada halkaasay weligood ku jirayaan abad alaabaad walaa yajiduuna waliyan walaa nasiira cid u gargaaraysa iyo cid weli u noqonaysana ma helaayaan taana waa daliil waadixa oo alkhuluud ku tusaysa marka labadaa aayadoodba khuluudkay ku tusayaan weli uu inoo deliishanayaa shiikhu aayadda saddexaad waxa uu yidhi shiikhuu deliishaday waman yacsi allaha warasuulahu faina lahu naara jahannama khaalidiina fiiha abada tana waa khuluudkii qofka ilaahay caasiye iyo rasuulka oo waxa weeye cisyaankaana waa cisyaankii kufriga ahaa weeye cisyaankaa laba loo qaybiyaa waxa weeye kufri oo waxa weeye diintii oo dhan uunan soo gelin oo akbara iyo macaasi macnaha qofku isagoo muslima uu dembi sameeyo marka tana waa tii kufriga ahayd weeye waman yacsi allaha warasuulahu ay iimaan la imaan waaya oo caasiya oo ku gaalooba allah iyo rasuulka fain low naara jahannama khaalidiina fiiha abada naar buu ku waarayaa khaalidiina fiiha abada waa aayadda saddexaad aayadda afraad waxa uu shiikhu deliishaday qowluhu tacaala markii waxaa laga soo sheekeeyey ee dadkii adduunka la raaci jiray oo atbaacda loo ahaa oo shirkiga iyo kufriga madaxda dadka ugu ahaa iyo kuwii raacay aakhira markay iska hor yimaadaan ayay ka beri noqonayaan oo kuwii madaxda ahaabaa ka beri noqonaya id tabara'a aladiina tubicuu min aladiina tabacuu wa ra'aw alcadaaba wataqatacat bihim alasbaab wa qaala aladiina tabacuu markaasay shalaayayaan markay ka beri noqdaan oo leeyihin war nama idin raaci jirine belaa raacdeena naga taga oy ku gaaloobaan ayay shalaayayaan marka wa qaala aladiina ittabacuu low anna lanaa karatan fanatabara'a minhum kara ay celin hadday noo sugnaato adduunku inoogu celiyo maxaad samaynaysaan fanatabara'a minhum waa ka beri noqon lahayn kamaa tabara'uu minaa say nooga beri noqdeen ilahi wuxuu yidhi kadalika yurihim allahu acmaalahum xasaraatin calayhim wamaa hum bikhaarijiina min annaar camalkoodii baa la tusayaa xumaantay samayn jireen shalayto iyo xasra say ugu noqoto wamaa hum bikhaarijiina min annaar naartiina kama baxayaan baa leyi waa sidii dadka mu'miniinta loo yidhi wamaa hum bimukhrajiin laga saari mayo halkaana waxaa la yidhi wamaa hum bikhaarijiina min annaar naartii ka bixi mayaan marka aayaddaana saddexdii hore aayadood waxay soo caddeeyeen alkhuluud aayaddaana waxay nafyiday alkhuruuj waa lagu jirayaa laga bixi maya marka tani waa nafyi aayadii horena ihbaat bay ahaayeen waxay sugayeen alkhuluud in lagu waarayo aayaddaana waxay nafyinaysaa in laga baxayo Ha, wamaa hum bikhaarijiina min annaar waa aayadda afraad aayadda shanaad oo shiikhu uu deliishaday waxay tahay qowluhu tacaala laa yufattaru canhum wahum fiihim mublisuun waxaa ka horreysay ina almujrimiina fi fi cadaabi jahannama khaaliduun laa yufattaru canhum wahum fiihi mublisuun mujrimnimaduna iyaduna waa mujrimnimadii weynayd oo kufriga ahayd marka mujrim iyo- mujrimnimada iyo macsiyada iyo kufriga iyo dulmiga kulli waxay wada yeeshaan akbar oo gaalnimo ah iyo qof muslima inuu ku dhaco oo ijraam la yimaado marka tii gaalnimada laga hadlayaa waxa khuluudka waa tii gaalnimada sida ahlu sunna ay qabaan ee- ee dariiqatu salaf asaalix marka laa yufattaru canhum laga joojin mayo oo waqti laga joojinaya cadaabkii ma jiro wahum fiihi mublisuun ay aayisuuna way quusteen can raxmatillahi bay ka quusteen halkaa ayay ku jirayaan marka aayaddaana waxay nafyinaysaa inqitaacu alcadaab oo cadaabkii marmar laga joojin mayo aayaddii hore waxay nafyiday sa- saddexdii aayadoo hore waxay sugeen inay khaalidiina fiiha abada alkhuluud aayaddii afraad waxay nafyiday alkhuruuj in laga baxayay diiday oo waa lagu jirayaa aayaddaana waxay nafyiday cadaabe ka joogsan mayo waa ku jirayaan ka biximayaan cadaabkuna ma joogsanayo sidaa wanaaggii jannaduba uusan u istaagayn ayaa cadaabkuna una u istaagayn laa yufataru canhum fi mublisuun Mm. waa aayadda shanaad aayadda lixaad oo shiikhu daliishaday waxay tahay qowluhu laa yuqdaa calayhim fayamuutuu walaa yukhafafu canhum min cadaabiha laa yu- kadhalika najzi kulla kafur laa yuqdaa calayhim waxa weeye geeridii bay nafinaysaa ay laa yamuutuuna laa yuqdaa calayhim lama eh, xukumo inay dhintaan fayamuutuu marka ay dhintaan walaa yukhafafu canhu min cadaabiha cadaabkana lagama fududeeyo marka tanna waxay sugaysaa aayaddaani oy diidaysaa geeri lagu xukumi mayaali oo ma dhimanayaana waa noolaanaya oo saasay baaqi ku ahaanayaan aayadda dambena waa la mid oo toddobaada uu deliishaday shiikhu innahu man yaati rabbahu mujrima fa ina lahu jahannama laa yamuutu fiiha walaa yaxya waxa weeye qofka isagoo mujrima yimaadoo gaala ilaahay u yimaada jahannamaa la geynayaa mana dhimanayo mana noolaanayo macnaha ma dhimanayo qofku hadduu dhinto oo baaba'o dee cadaabtii wuu ka, wuu ka nasanaya oo waa baaba'ay fanaa baa ku dhacay oo taa lama ogolo mar walba waa lasoo noolaynaya waxa weeye mana noolaanayaa nolol raaxo ah idan marka aayadahan oo dhan waxa ay caddaynayaan arrinka noocaasa wakhayraha min alaayaat buu yidhi shiikhu aayado badan oo kalena waa kusoo arooreen waxa uu yidhi eh, marka tacliiq buu saaray shiikhu fa akhbaranaa subxana wataala allah wuxuu noo sheegay ana ahla annaar aladiina hum ahluha kuwa ahalkeeda u ah xadiid baa kala saaray oo nebigu uu ku yidhi amaa ahlu nnaar aladiina hum ahluha xadiidka imaam muslim ayay wariyeen kuwa ahlu naarka ah kuwaasi weligoodu waa ku jirayaan kamana dhimanayaan amaa unaasun asaabathum ummad dad muslimiina oo naartii asiibtay iyaga waa laga soo saaraya iyagoo kooxa kooxaaba shafaacada iyo laga soo saaraya xadiidka imaam muslim oo shafaacada ayaa caddaynaya marka shiikhu wuxuu yidhi ana ahla annaar kuwa ahla naarka allah wuxuu noo sheegay aladiina hum ahluha aladiina hum waxa weeye khuliqat lahum wa khuliquu lahaa wa ahlu naar baa layahay kuwaasi abad alaabaad bay ku jirayaan sida mu'miniinta ahlujanna loo yidhaahdo ayaa kuwaana ahlu naar la yidhaahdaa allah wuxuu noo sheegay khuluudkoodii inay ku waarayaan wa khaalidiina fiihi abada haddana wuxuu nafiyey inay alkhuruuj baa la nafiyey inay ka baxayaan waa la nafiyey wa nafaa bikhuruujihim biqowlihi wuxuu ku nafiyey wamaa hum bikhaarijiina min annaar waa la diiday oo ka bixi mayaan baa layidhi halkaasay ku jirayaan haddana waxaa la nafiyey waxa weeye inqitaac alcadaab waa la fi- la nafiyey waxaa lagu nafiyey buyi shiikhu qowluhu laa yufataru canhum wahum fiihi mublisuun cadaabkii laga joojin mayo haddana waxaa la nafiyey geeridii oo laa yuqdaa calayhim baa layidhi fayamuutu ma dhimanayaan halkaasay ku jirayaan oo weligood baaqi ku ahaanayaan idan marka khulaasatlqowl aayadahaasi waxay daliil u yihiin oo waadixinayaan abadiyati naar naartu inay baqaa weligeed jirayso oo waxa weye baqaau naar ay weligeed jirayso ilaa maalinta ilaahay abuuray ilaa weligeed abadal aabaad way jiraysaa cidda gashana laba nooc weeye wixii muslimiina waa laga soo saarayaa marka dambana waxaa ku haraya kuwii gaalnimo iyo shirki ku galay axaadiistaynuna arki doonaa waxa weeye sida khuluudka iyaguna u caddeeyaan marka qeybta saddexaad axaadiitaan ka dhigaynaa aayadaha intaasaan ugu gudbaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin